أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duurnimo ugu doorka roon kalluumaysatada gobolka bari ayaa sheegay inay wajahayaan xaalado nololeed oo darana kadib markii shaqadooda isariistaa ku sameeyeen maraakiib shisheeyey oo xaalaf ba-an ku haya biyaha soomaaliya faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa howlgal qaraxa oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho oo khasaare lagu gaarsiiyey saraakiil ka tirsan kooxda aridada soomaaliya mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga ee bakool ayaa socdaal ku maray deegaanada ay degto beesha geelile iyagoo ku bogaadiyey kaalinta ay beeshu ku leedahay jihaadka iyo difaaca shareecada islaamka mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka aridada ayaa tuugnimo iyo bililiqo ku eedeeyey murtada gurgurta isagoo ugu hanjabay inay qaadi doonaan tallaabooyin la mid ah kuwii ay kaga hor yimaadeen murtada farmaajo maktabka dacwada wilaayada islaamiga galguduud ayaa kormeer ku tegay mid ka mid ah madaariista deegaanka coosweyne iyadoo halkaasina bandhig cilmiyeed ay ka sameeyeen ardayda madarasadaasi xaflad malaaq cusub ay ku dooranaysay beelooyinta hadamo oo ka mid ah beelaha degaa wilaayada islaamiga baay ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo bulshada ku dhaqan magaalada ceelcadde ee wilaayada islaamiga gedo ayaa xalay goob fagaara ah ku daawaday isdaarkii ay alkataa'iba ka soo saartay dhowaan dagaalkii magaalada maxaas waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay ka safar qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي kalluumaysatada gobolka bari ayaa sheegay inay wajahayaan xaalado nololeed oo daran kadib markii shaqadooda ay horistaan ku sameeyeen maraakiib shisheeye oo xaaluf baan ku hayaa biyaha soomaaliya cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkan inoo haya bulshada ku nool deegaanada kale ah xaafuun iyo hurdaayaha ee wada dhaca xeebaha gobolka bari kana mid ah dadyowga noloshooda ku tiirsan tahay jilaabashada kalluunka ayaa waxay waajahayaan xaalado nolol xumo kadib markii ay shaqadooda ka hor istaageen maraakiib shisheeye oo xadgudubyo iyo xaaluufin ba'an ka geysanaya biyaha soomaaliya waxay kalluumaysatadu ka dhawaajeen inay xaaladani ku sugan yihiin muddo saddex bilood ah muddadaas oo aysan gelin biyaha badda sababo la xiriira maraakiibta shisheeye ee jarifka ka wada biyaha badda waxa ay sidoo kale sheegeen in maraakiibtu rasaas ay kusoo furaan kalluumaysatada soomaaliyeed ee xeebahooda quudka ka raadsanaya maxamuud kayse maxamuud waa mid ka mid ah kalluumaysatada ka jilaabta xeebaha deegaanka xaafuun ee gobolka bari wuxuu warbaahinta deegaanka u sheegay inay dhibane u yihiin maraakiibta shisheeye kuwaas oo uu xusay inay ka soo saareen badda kana hor istaageen inay nolol maalmeedkooda ka dhacsadaan xeebaha waxay taasi keentay buu yidhi inay waayaan waxyaabihii ay noloshooda ku maaraynayeen xilligaana ay ku sugan yihiin xaalad nolol xumo aad u daran shabaagta ay dhigtaan xeebaha ayuu sheegay inay ka qaataan maraakiibta annagu waxau nahay dad masaakiina badaasaan uga shaqaynaa xoolo baadiye ma lihin badiiba dadka lagu lagu tiirsan yahay badii waa laga fadhiyaa waxaa badii haysta oo badii madax loola bixi waayey oo lalaga shaqaysan waayey niman la yaala maraakiib baa adduunka haysata qabsatay meeshii masa- dadka looga kalluumeeyayay bay soo bay soo galeen oo waxay tahay ugu yaraan saddex mayl oo u weysa meesha joogaan waa bisha tanadeer toddobaad ilaa sideeda dhexdeeda in dhaqaale baddaas ma ay dhaqaale kale melihin meel kale wax nagama soo galaan meel kale wax naga soo galaan ma jiraan aan baddaas ahayn xilliga xagaaga ah bisha lixaad baanu badda gallaa ilaa iyo bisha tobnaad waxaanu maaraynaa watiyoonkii dadkaas xaasadka baanu maaraynaa oo baddaas wax walba ugu jirmaadnaa annagoo indhihii iyo wixii naga dhaceen oo tashadu nagu dhacayso subax iyo ma subax walbaaba baddaasu saaranahay haddaan waan u tago wax weydiinana waxaa lalaku jawaabayaa xabad baa lalaku jawaabaya hal mar bay shikaan hal mar hal mar waa hal mar wax nagu filan ma helno laakiin maanta dadka adeerkaay dhalinyar waa la qurac la rabaa kana la rabaa casha la rabaa qoyskay waashadii soba qof bada waxaa naga joojiyey maraakiibdata naga joojiyey maraakiibdata naga joojiyey badi saada waa qaataan hilibkay ku qaadaan markabkay saaraan macalbaraawista macalbooyaadka isku qaadaan madilibka waa qaadaa markabka dusiisa la geeyaa markabka lagu jarjaraa wixii fiican dusha la saaraa wixii xun oo markaas ah halka iyo ugu daran kalluunka aynan rabin xabad baa kala qoran xabad adoo kale lagu soo dhawaada hadda maya dhowr jeer baa lagu dhacday dhowr jeer baa lagu dhacday marka waa keesa weyn inaan qaylino adduunka u kalinaanu baan ku tashanay marka oo dhowr jeer baa lagu dhacday oo waa keesa weyn ah hadii lagu soo dhawaayo daarta ogeey baa daarta ogeey meeshaan jididka shuwaaya ka jira dhigno eeg bay yimaadaan amasulka amanaa laakiin laakiin taas waa sidata waa sidata waa sidata iyo niman shiineed soomaaliya waxay wataan baa saaran isku jir wey dadku waktiga lacagaaga waa wakti horta dabashiisu aad u badan tahay wey kalluunkuna wuxuu soo baxaa waktiyahan dhoogada nimankan jididka kalluunka mar maraakiibtu mar kalluunka uga usoo baxo markaasa jidifan waxay tani qayb ka tahay dhibaatada joogtada ah ee ay la nool yihiin dadka soomaaliyeed ee halganka ugu jira sidii ay nolol maalmeedkooda uga soo dhacsan lahaayeen biyaha badda halkaasoo ay ka buuxaan khayraadka rabbaaniga ah ee uu allah ku manaystay ummadda muslimka ah balse waxaa hortaagan oo nolosha u diidan dadkaasi waa duumo iyo maraakiib shisheeye oo sharciyo ka haysta maamulada ridada ah ee ay saliibiyiintu waddanka ka dhisteen kuwaasoo kula heshiiyey boobka iyo xaalufinta khayraadka dhex egaga biyaha soomaaliya mahadsanida cabdiqaani faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal qaraxa oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho oo khasaare lagu gaarsiiyey saraakiil ka tirsan kooxda ridada soomaaliya qaraxa ay mujaahidiintu ka fuliyeen xaafada suuqa xolaha ee degmada hilwaa ee magaalada muqdisho ayaa lala eegtay goob ay ku sugnaayeen askari saraakiil ka tirsan sirdoonka kooxda ridada waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba sirkaab lagu kala magacaabo galad iyo sheebo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga bakool ayaa socdaal ku maray deegaanada ay degto beesha geelile iyagoo ku bogaadiyey kaalinta ay beeshu ku leedahay jihaadka iyo difaaca shareecada islaamka xasan cabdiraxmaan abu xasaan oo qayb ka ah wafdigaasi ayaa warbixinta warkan ka diyaariyey wafdigan oo ka koobnaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool culumo nuqabo waxgarad iyo maamulka islaamiga ee degmada tieglow waxaa hogaaminayay waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan wuxuuna wafdigan booqasho iyo kormeer ku sameeyey dhammaan deegaanada ay degto beesha ansaarta ah ee garadle oo ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee bakool ujeedka wafdigan waxa uu ahaa in beesha loogu hambaliyeeyo kaalinkeeda muuqda ee aan la dafiri karin ee ay ka qaaratay jihaadka ka socda bariga afrika iyo in beesha lagu baraarujiyo inaysan ka caajisin jihaadka ay ku jirto wafdigan oo soo gebagabeeyey kormeerkiisa ayaa deegaanada uu gaaray waxaa ka mid ahaa deegaanka dhanaawe oo ka mid a deegaanada ay degta beesha islamarkaana siddeed iyo toban kilomitir dhanka bari kaga beegan degmada tieglow waxaa wafdigan soo dhoweeyey ugaaska beesha garadle iyo waxgaradkiisa kuwaasoo sameeyey martiqaad heer sare ah oo uu ka sheekayn karo qofka tegay oo keliya sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo la hadlay bulshadii halkaasi isugu soo baxday ee beesha garadle ayaa beesha xasuusiyey kaalinkeeda ku aadan jihaadka iyo in beesha jihaadka ay barbar istaagtay xilli xaaladu ay adkeed sida la ogyi xilligii oo dagaalka eed unkulelahay xasan sheekh maxamuud hamlaha gaaday idhid dhul weerar ee laha gaaday dhaqaalaha weerar laha gaaday al-shabaab baana hal erid siiboy jirinta halku siiboy la arhay barnaamijkaa usigahaayay eed ulaasan jaro gabaa'ilkii mauusley mauusley mauusley mauusleyl guralan kastaba hataa askarti oo tuutagan ka jari mana mauus ridaayan iyo beelamayba suubiday niman laaraw cimaamadley asmayne xaafladdii yahayta inta laku qabadaay may haytay xaafladda ilaahay barkaay gaala inta laki dhiibi oo boqol neef gaale boqol iyo konton qof ku dhowaadana may wahaa ciidangana meelo laha ka bandhig gaali dagaal kala jarna berina ku anna gobolka beecilo ka gali maa qadiidii hayta may waa qadiid ilaahay barkaaya hayta ilaahayana raalli ka haay uma may waa dadka muslimiintan eedaan ka farxan ilbaabkaasna isaga furtan allahu akbar taas marka may bannaga tahiin baaqi inka horreey habbahi geelili maana jawaabtaas bii qabaa'ilka markaasa ka daydan yantaaraha kiigdi baay geelili baaya hakiigi haddan may hakiigi hubeera hakiigi dabari hakiigi walaagas dhon ilbaabkaas ay furi isaga furtan man sanna sunnatan xasanatan hee falahu ajruhaa wa ajru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama malaaqa beesha galadle ee wilaayada islaamiga ee bakool malaaq sheekh ibraahim xasan kabyare oo munaasabadda ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in xoolihii ay dhiibeen ay dar alla u dhiibeen jihaadkana ay ku darsadeen isagoona dhanka kale ballan qaaday in beesha ay sii wadi doonto kaalinkeeda ku aadan jihaadka boqol neef gaal ee waa bannaankan eelka dhanaawlka dhiibi maylin dhiibay halkii amaano ma e ujeeddo kale lakuleymalee ujeedka unun dhiibni mahay ilaahay subxaana wa taala kitaabjeenni kornagada ma aha ilaahay subxaana wa taala ini lika raaligeli ma aha waana insha allahu tacaala tii ta ku saraytonnu aragay hoob ilaahay ar gaalana insha allahu tacaala dadkii ha gebagabaayay faday soomaaliya ku saara doon yaa nagada doon roob ilaahay subxaana wa tacaala ogolaado waana may baa rajaysagnaa sidii dooraad isugu fayl maal in nafbani iska dara doon
qaar ka mida waxgaradka beesha garadle oo dhankooda ka hadlay fagaaraha ayaa soo dhoweeyey wafdigii uu hogaaminayay waaliga waxayna ballan qaadeen in naf iyo maalba ay jihaadka iyo muslimiintaba la garab taagan yihiin dad oo ansaarlamadii laka tilmaamay dhaadudu waana adee oo dagaalamo gaalaadal harbi allah noo weelo insha allahu may baa rajaane inii sagiir iyo kabiir inkishal hirin gaalo dhugdhuggii kubantu inii kulubannu taasaa ballan noo ah geelili geerima diideel aree gaalana ma lawidaayo an gaalo lawidaayo noo haaraansanta an gaalo ku guurnoona noo haaraansanta an ulmada garab siinoon diyaara an ana walbas noo fadaano geela saantaan an diyaar gololiin diyaar garabka diyaar saasaa noola godoomasan si kastaba ha ahaatee kormeerkan soo gebagaboobay ayuu wafdigan uu hogaaminayay waaliga wilaayada islaamiga ee bakool waxay ku soo mareen dhammaan deegaanada ay degta beesha waxaana ugu waaweynaa deegaanada ay soo mareen deegaanka gudo iyo deegaanka dhanaawe halkaasoo boqolaal ka mida bulshada beesha ay kusoo dhoweeyeen wafdigan iyagoona fagaaraha ka ballanqaaday in naf iyo maalba ay la garab taagan yihiin jihaadka iyo muslimiinta mahadsanida waa xasaan mid ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka haridada ayaa tuugnimo iyo biliriqo ku eedeeyey murtada gurgurta isagoo ugu hanjabay inay qaadi doonaan tallaabooyin la mid ah kuwa ay kaga hortageen murtada farmaajo sida uu warbixintan ku hayo cabdiqani maxamed murtad xasan cali kheyre oo horay usoo noqday ra-iisul wasaarihii kooxda ridada soomaaliya ayaa shir jaraa-id oo uu ku qabtay muqdisho kaga hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya mucaaradka iyo garguurte xasan cali kheyre ayaa sheegay in khilaafka uu marayo hadda inuu xasan garguurte wado doorasho si qafaal iyo qori ah dadka lagu diiwaangelinayo waxaa sidoo kale magaalada muqdisho ka socda diiwaangelin doorasho aan heshiis lagu ahayn kuna qotontaa qasab qori iyo qafaal waxaa maanta khatar ku jira midnimada dalka waxaa go-ay xiriirkii ka dhexeeyey dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland oo ay colaadisay dowladda madaxweyne xasan sheikh taas oo nasiib darro horseeday kala irdhow siyaasadeed khilaaf hor leh halisna ku ah dalka murtad xasan cali khayre ayaa dhinaca kale ka hadlay dhulboobka uu wado murtad xasan garguurte kaasoo uu sheegay inuu boobay dhulka danta guud iyo dhulal kale oo dad shacab ah ay lahaayeen waxaa musiibo qaran ah in madaxweynaha dalku uu maanta si suuq madow ah ku iibinayo dhulkii danta guud qoray caaradiisna ku barakicinaya shacabkii danyarta ahaa ee ku noolaa dhulalkaas waxaana xusid mudan in dhulkii danta guud lagu sii ballaarinayo dhul ay leeyihiin dad shacab ah awoodda dowladnimadana lagu boobo dhul ay dadweynaha soomaaliyeed u haystaan lahaansho sharci ah khayre ayaa sheegay in haddii ay yihiin mucaaradka aysan ka aqbali doonin garguurte waxay horey uga diideen farmaajo wixii aan annaga iyo adiga innagoo halkan aan taagannahay hadda anigu taaganahay wadajir wada taagan aan dalkan horay ugu qaadi weynay kana diidnay madaxweynihii adiga kaa horreeyey adigana lagaa yeeli maayo ee u tur dalka dhulka dhig talada si dalka soomaaliyeed iyo dadkaba
tan iyo markii ay burbureen wadahadaladii u dhexeeyey garguurta iyo mucaaradka waxaa si xoogeystay khilaafka labada dhinac kaasoo hadda marayo meel xasaasi ah maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa kormeer ku tagay mid ka mid ah madaarista deegaanka coosweyne iyadoo halkaasina bandhig cilmiyeed ay ka sameeyeen ardayda madarasadaasi marwaan maxmed ayaa faahfaahinaya
deegaanka taariikhiga ah ee cees weyne oo caan ku ah inuu ahaa goobtii sida xun loogu jebiyey maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayaa maanta ah meel uu iftiinka cilmiga iyo diinta islaamka si xoogan uga muuqdo deegaankan oo ku yaala bariga wilaayada galguduud waxaa ku taala madrasada maxamed alfaatix litaxfiid alqur'aani watajwiida oo ah xarun firfircoon oo ay gacanta ku hayso wilaayada galguduud madrasadan oo la aasaasay muddo saddex sano ka hor ayaa noqotay hoy aqooneed oo muhiim ah iyadoo si gaar ah diiradda u saarta baridda kutubta diiniga ah iyo tajwiidka qur'aanka kariimka ardayda dhigta oo intooda badan ka soo jeeda deegaanka iyo tuulooyinka ku dhow ayaa helay fursad ay aqoontoda diini ku kobciyaan ayna ku qaataan tarbiyad islaami ah oo dhammaystiran xilli uu maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud oo kormeer ku tegay madrasadan ayaan kula kulannay arday firfircoon iyo macalinkooda wuxuuna macalinka madrasada faahfaahin naga siiyey taariikhda iyo ujeeddada xarunta isagoo sheegay in madrasadu ay ku shaqayso hab nidaamsan oo ardayda lagu tarbiyeynayo islamarkaana lagu xoojinayo fahamka qur-aanka iyo ku dhaqankiisa ardayda ka qalanjibiday ilaa waxay gaareen labaatan gudhowaad ay gaareen ardayda qaar waa sii baxday madarasada marka fadarado badana gashay dufcadii kuwaad marka kacda dufcadii labaad haddana waa hadday qalanjibina ayagana marka waxyaalaha kale la bara marka waxaa ka mid a tuxfaha jazarida riwaayatu lkhaqaani yaa ka mid a taasiir waxkaam tajwiidka tarbiyada xusnilmuslimka intaasaa marka madarasada laga qaataa maalintii maalamahan waqtiyada oo kala qaybsan yihiin khamiistii oo kale jazariyaha tuxfaha iyo wixii kale marka haldaas qaadan karna qaadayna inta kalena qur-aanka laga qaata madarasada waa saasaa u soctaa cadadka hadda dhigata waxaa weeyaan waa afartan iyo labo maana walaayad u khaas oo maanaa gacanta iyada ku hayso waaye oo asaaskeeda dabrudkeeda ayada madarasada dhistay haddana waa weli gacanta waana ugu haysaa khayr alaasi walaayadan waa aadan uga kaalmaydaa ardayda maxamed alfaatix ayaa soo bandhigay qaar ka mid ah waxyaabaha ay ku bartaan madrasada sida kutubta tajwiidka iyo caqiidada aasaasiga ah iyagoo muujiyey heerka aqooneed ay gaareen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين سؤال كم مراتب الدين وما هي جواب مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان سؤال كم أركان الإيمان وما هي جواب أركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى سؤال ما هو الإحسان؟
جواب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر فآلف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناء غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فديم الشين ياء والضاد من حافته إذ madrasada maxamed alfaatix ee coosweyne waa tusaale muuqda oo muujinaya sida wilaayada galgaduud ay u dhiiragelinayso barashada qur'aanka iyo kutubta diinta islamarkaana ay deegaanka uga dhigayso meel ay ku kulmaan diinta aqoonta iyo taariikhda siday coosweyne u ahaydba goob taariikh dagaal caan baxay leh maanta waxay u taagan tahay goob taariikh aqooneed taasoo si adkeynaysa kaalinta deegaanka ee ku aadan ilaalinta dhaqanka iyo diinta islaamka maxsinid marwaan xaflad malaaq cusub ay ku dooranaysay beelweynta hadamo oo ka mid ah beelaha degaan wilaayada islaamiga baay ayaa ka dhacday deegaan hoos taga magaalada baydhabo bashiir muxidiin abu ayman ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey walaalaha hadama waa aqli i goofsada wadankan soomaaliyeed war i wiinin haddii la beelanka wardheero waa niman waaqaci ahoo waa ka baryaaq i warshayba og waqooyi iyo koonfur walaalaha mujaahidiinta waaq kastoo ka jaraan oo nimanka weheladaayaan
hadame beel ku suntan oo gargaaridda diinka allaah sabqiga iyo isishaadka safka horena kaga jirta beelaha ansaarta ah ee horfiiqa u ah jihaadka ka socda bariga qaaradda afrika allahna uu ku galaday in badan oo ka mid ah wiilasheeda inay ku diiwaangeliso sufuufta isishaadiinta iyadoo sii xoojinaysa kaalinteeda jihaadka iyo midnimadeeda waxay beesha hadame qaybta degtay wilaayada islaamiga ah ee baay dhowaan dooratay malaaq cusub oo ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka kadib munaasabad ballaaran oo si weyn loo soo agaasimay taas oo ka dhacday deegaanka iidaale ee duleedka magaalada baydhabo kadib muddo dheer oo ay beesha u geed fadhisay aayaheeda kana tashanaysay umuuraha dhexdeeda ah ayay ugu dambeyn waxay isku waafaqeen in macalin xasan nuurow sagaar ay u doortaan malaaqa cusub ee beesha ee wilaayada baay waxaa madasha soo xaadiray waxgaradka beesha hadame iyo inta badan hoggaanka dhaqanka wilaayaadka islaamiga baay iyo bakool iyadoo ay sidoo kale ka soo qaybgaleen culimo iyo mas-uuliyiin ka socday wilaayada islaamiga ee baay ugu horeynna waxaa madasha ka hadlay suldaan maxamed xasan bunow suldaanka guud ee beesha hadame isagoo kelimaad gaara u jeediyey waxgaradka iyo nabadoonnada beesha hadame tankeela tolow ana magaagan dinahay zuri suldaankii reer hadam iyo leed wadaadkanna waa wakiilkii gobolkan baayo maana kolley aan oo ka hadalaa afkii hadama hadamaagaa la dardaari mahatan hadam malaakasay nuurow malaag managadaw haddii unu garab shaybon anhayn inaynu garabuuhinagana noofade shumburto mayleed baalsheeka buuba sababa baalan lahayn maaba buubu kortimaa lankan baalshay isangu unuu isla jarna shumbiray baalka biireeba eleer eleer haddii berkoon isdajeed haddii berkoon isdajeed hogaan faylu ogaada lankan meega hamin han dhafaraaneng may weydiyaanen oo faylo weydiyaanen lan wanaagsan a weydiyaanen wanaagsanaagahan laban kuwaran haddii barakumaalan un aayo u nagnaano hamanan uni ku gardoron ilad uni sheegni madin walninkahayn amaanaha kabiineng maa hatoo walningnagadi ay aytiskoynay garabshay buuhinen walin handhafarnen ay ladayacnay xubno kala duwan ayaa ka hadlay madashii caleemasaarka malaaqa cusub beesha hadame ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaana ka mid ah sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf waxaan maanta u joognaa xaflad aad u qiimo badan ee lagu caleema saarayo malaaq xasey nuurow sagaar oo beesha hadama ah waxaa halkan jooga suldaankii guud jasaahu allaahu khayran suldaan bunow xasan cabdullah beeshan hadamo mowqif shariifay ummadda muslimiinta dhexdooda ku leeyihiin jihaadka ay nugu soo duushay etoobiya iyo fitnow ay wada jireen mowqif sharaf leh oo karaamo leh oo diinta ilaahay oo la difaaco ah ayay ku leeyihiin suldaanka cusub waxaan leeyahay wilaayada baay ah ummadda daacad u noqo shareecada ilaahay ku hoggaami u qalbi jilicsanaaw waxaana maanta maraynaa xilli alle subxaanahu wa tacaalaa diintiisii u gargaarayo munaasabadani oo ahayd mid ballaaran ayaa waxaa lagu casuumay marti sharaf kala duwan oo qayb ka ah golaha dhaqanka wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya naqiib ibraahim sheekh calinuur shaacirulislaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka dalka ayaa kelimad bogaadina u jeediyey malaaqa cusub beesha hadame ee wilaayada baay ana oo ka hadalow afka nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayaadka naqiibka isan doorateen haseynuurow siinlagaad isii sheentana niilagaadan artana siinlagaadee hortaan anrideen hatan naqiibka maylana helalikiin dhiibi saacadan laku bilaabo may ata imaam min a'immati almuslimiin kumade wa khaasatan imaam imaamyada beelahdama kumade ugu dambeenna sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay oo xafladda ka soo qaybgalay ayaa malaaqa cusub ee beesha hadame ee wilaayada islaamiga ee baay ku wareejiyey agabbe kala duwan oo ay beeshiisa ugu talagaleen ugaas waa musxafkii kitaabka qur-aanka kariimka ahay oo lambaahanay umataasiyinada kadhagda waana ku hogaamida difaacusheen inkaweerta oo qobsoy luwareeg kutaab qur-aankii luwareegii ummato islaamka waan wala ka dhage insha allah ilaah baarak allahu fiik tagna maybu ahaa raayadii tawxiidka raayadii nin la dafaaca korliingaada iyo diyaaran ahaa kana maybu ahaa gurigilka difaaca lahayo waa qore ak yukreen oo cusub oo hasaasaysan baaraka allahu fiik
gorigii looreegii kutaab ilaahay iyo raayadka islaamka intii laka dafca yaan la wareegi
gebagabadii beesha hadame ayaa wacad ku martay inay sii xoojin doonto kaalinta ay kaga jirto jihaadka iyadoo allaha fadligii hadda safka hore kaga jirta halganka la isaga dafcinayo cadowga shareecadiidka ah hantidoodana ku bixiyey wakhti ay dadku ka baqiileen wiilasheedana u hurtay difaaca kelimadda tawxiidka xilli dad badan ay ka fadhiisteen fariidadaasi waad mahadsantahay walaalka abu ayman ugu dambayntii bulshada ku dhaqan magaalada celcadde ee wilaayada islaamiga gedo ayaa shacabka ku dhaqan goob fagaaraha ku daawaday isdaarkay dhowaan soo saartay kataabel akhbaari ah kaasoo salka ku hayay macrakadii maxaas casaam carafaad ayaa si ambaqaadaya warbixintan
halkani waa fagaara ku yaala bartamaha suuqa degmada celcadde ee xarunta wilaayada islaamiga gedo kaas oo ku caanbaxay daawashada aflaamta jihaadiga waxaana halkani xalay lagu daawaday filimkii aadka u xiisaha badnaa ee ku saabsanaa weerarkii mujaahidiinta ay kula wareegeen degmada maxaas ee beriga wilaayada hiiraan kaasoo lagu xasuuqay maleeshiyaad aad u fara badan markii uu soo dhammaaday daawashada filimka aadka u xiisaha badan ayaanu waxaanu mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka mida bulshadii halkaasi u soo daawasha tegay iyagoona ka warramay filimka ay daawadeen alxamdulilah alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan ilaahigii murtadiyiinta hamiga ay ku haminayeen jibiyey ayadoo layf ah maxaas waad aragtaan waxaad aragtaan sabiib baad aragtaan meel kasta oo gaalada lagu xasmiyaad aragtaan bulshooy waad aragtaan itusoo itaabsii weeye wax af laga sheegay ma aha indhihiin aad ku aragtaan waxay qalab lahaayeen waxay gaadiid lahaayeen guryihii maxaanku rahdaa ay khamrada ku cabbahayeen taallooyinka xunkaay oo calanka daaquudka ay ka mudeen in raayada ay ka babanayso allah ayaa ku mahadsan waxaa u dhiman wax yaroo israacina ilahay idankiisantaana waa la israacinayaa waxaan ku darayaa intaas waad aragteen gaala nacaybkeeda sida loo galhay reer falastiin masaakiintooda si loo galhay waad aragteen ilaahay waxaan ka rajaynaynaa falastiinoo xun an in la arko yuhuud ilaahay dhabarka ka gooyo ilaahay taasaan ka rajaynaynaa filim cajiib cajiib waa cajiib waa la waa la yaab la annagoo dhan dadkoo dhan inay wada kacab bay joogaan waa filim kaarash kaarka een gaalada sidii loo jebinaya yaabaysa murtadiinta eber eber hal nool iyo hal dhintay malaha wax la qabto wax baabuurta gaadiidka wixii oo dhan baa hayama gacanta lagala bixiyo inta dambena waxaan rajaynayaa insha allah waa xamar inaan la galno oo laga soo qabto dadka annaga dhanna waxaana inaan soo qaqabanaan rajaynaya insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa muslimiintii meeshaas gashay inuu ilaahay subxaana watacaala kuwii dhintayna ilaahay shahaadada ka aqbalo kuwii ilaahay subxaana watacaala dartii u noolna ilaahay subxaana watacaala futuuxaad kale uu ku abaalmaray walaalaha reer qase wax la fiirin karo ma ahan ilaahay subxaana watacaala baan u weydiinaynaa nasri inuu u soo dedejiyo dadka muslimiinta ana inay u duceeyaan
inta horena farxadii maxaayta indhaha indhuhu noo macaanee laakiin inta dambe maxaayta naxdaniyo nagu dishay walaaliheen reer falastiin oo gubanaya ilaah waxaan leenahay reer falastiin farji khayr qaba allah u furo yahuud waxaan leeyahay gaal gaal iyo gaala raacow allah adduunka dhaafiyo ilaah waxaan ka baryayaa yahuud inuu adduunka ku cadaabo allah adduunka ku cadaabo yahuud maasha allah aan faraxsana maanta dareenkayga lama soo koobi karo alxamdulilah shukur ilaah baa mahadsan waxaan arkaya gaaladoo maxaayta carcararaysa oo la dildilaayo oo meedadkooda meelaha jiifaan xase guurguurta wuxuu mooyaa inuu ciidan soo dirsaday laakiin wuxuu soo dirsaday waxaanan ciidan aan ahayn waxba ilaa awurta iska celin karin waxaan halkan ku daawadna filankii maxaas waxaana baktiya fara badan gaalada aad loo laayay gurguurto dhahaayo degma ay dowladda qabsato dib looga qabsato ma jirto iyadoo caawa la qabsayaan waxaa degmadas ka mid a maxaas waana ku faraxsana muslimiintana guul allah siiyo walaalahii khaza reer khaza waxaan leenahay cadowga allahayn ka dulqaado biidn illaah aad iyo aad ii saamaysay markuu ooyey waa lala wada ooyey waan dhawaa walaal halkan waxaan ku daawanaa caawanka filimka maxaas oo aad iyo aad u qiimo badan gaalada jabkeeda cadowga si loo jebinayo waxyaalo fara badan ayaan daawanay jaalada jab aan caadi baa gaaro waana ku faraxsanahay si loo galaayo murtadiintan waxaan leenahay meel kasta ay joogaan insha allahu tacaala waa la gelayaa waana la jebinayaa muslimiintana cadowgooda allaha jibiyo filimkan aadka u xiisaha badan ee dhowaan soo saartay kataaba al akhbaariya ayaa waxaa si weyn looga wada daawaday fagaarayaal kala duwan oo ku yaala qaybo ka mid a wilayaadka islaamiga walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa nagayntaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warkaxiga ayaa inoo madalan insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu